Deegaannada Ahgal barwaaqo, daba-qalooc qarsoodi oo ka wada tirsan gobolka Mudug ayaa waxaa ka jira xaalado caafimaad oo aad u liidata, taasoo ay wajahayaan bulshada ku nool tuulooyinkaasi, waxaana aad markaasi ugu yar helitaanka adeegyada caafimaad. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa kormeer ku soo maray deegaannada ay ka jiraan baahiyaha caafimaad si uu u soo qiimeeyo xaaladaha caafimaad ee deegaannadan iyo sidii markaasi xaaladaha caafimaad ee ka jira deegaannada wax looga qaban lahaa. Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Galmudug, Cabdulaahi Cali Jaamac, ayaa ka warbixiyey baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaannadaasi.
isbitaalkii guud ee degmada galbarwaaqo ayaan joognaa waxaan safar shaqo ku soo maraynay deegaanada kaydaro bajeela ceelguula wargalo maantana waxaan joognaa galbarwaaqo runtii isbitaalkan waa isbitaal ay bulshadu ku dhisatay si isku tashi ah ma jirto hadda wax ka howlgalaa si guud ahaan wuu xiran yahay oo ma jiro hay-ad hadda saboorti garayso caawisa marka waxaan ku wargelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo anugu hadda aan wakiil u ahay madaxda iga sarreysa uu ka mid yahay agaasimaha iyo wasiirka iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya bini aadamnimada runtii deegaanka waxaa ka jira abaar aada u baahsan oo abaartaas waxaa ka dhashay cudurro ha noqoto shuban biyood ha noqoto cudurka miislaska jadaacada boolyadii dhammaantood marka ma jiraan adeeg hadda oo rasmiya maadaama hay-ad ka howlgasha aysan jirin waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso taakulada iyo garab istaagga hadday ahaan lahayd donariska ama hay-adaha bixiya ee arrimaha caafimaadka sida wasaaradda caafimaadka w h o iyo unisef iyo hay-adaha kale oo dhan sasfi inay istaalkan sidii dib loogu furi lahaa oo shaqadiisa ay dib ugu bilaaban lahayd inay ka shaqeeyaan maadaama maanta aan ahay isuduwiya caafimaadka degmada ceelguula oo aan booqasho ku marahayey tuulooyinkan ayaan soo booqday waxaan arkay runtii hooyooyin fara badan oo u baahan adeeg caafimaad runtii tallaalkii oo ma jiro hooyada uurka leh oo meeshan foosh ku qabato waxaa laga yaabaa inay loo transfer gareeyo gaalkacyo oo u jirta ku dhowaad boqol kilomitir waxay halis ugu jirtaa inay meeshaas ku qurbaxdo marka waxaan leenahay wasaaradda caafimaadkana in indha si gaara ay u tixgeliso